أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray shirkii uga socday magaalada kismaayo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baaisay qaybta saddexaad muuqaala lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta maamulka saliibiga ee trump ayaa dowladda xabashida ethoobiya ka codsaday inay ku biirto ciidanka ay qorsheynayaan inay geeyaan marinka khaza faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaasaamiga ee gada ayaa dowladdiiniha usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadahaas munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaasaamiga ee galgaduud waa duhurnimo axadda taariikhdun ay ku beegan tahay kowda bisha rajab sanadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray shirkii uga socday magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed war murtiyeed ka dhan ah murtada gurguurta iyo kooxdiisa ayaa habeennimadii xalay laga soo saaray gunaanadka shir muddo saddex cisho ah madaxweynainta mucaaradka ee ridada soomaaliya uga socday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kooxda la baxday golaha mustaqbalka soomaaliyeed oo ka kooban siyaasiyiinta ugu tunka weyn mucaaradka muqdisho iyo madaxda labada maamul ee jubbaland iyo puntland iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha dawaaqiidda ee ridada soomaaliya ayaa ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan waxay sheegeen in shirkan lagu soo bandhigay warbixino walaacooda wata oo muujinaya fashilka baaxadda leh ee dul hooganaya kooxda ridada soomaaliya hadday noqoto dhinaca amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha kala hirlaynta shacabka soomaaliyeed faragelinta dastuurgaaleedka ku-takrifal awoodeed musuq maasuq iyo eex ayay ku eedeeyeen murtadka hoggaanka u haya kooxda ridada ee villa soomaaliya waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in ammaanka ridada uu faraha ka baxay maleeshiyaadkii kala duwanaaya calal-ustana ay burbureen gurgurtana uu gebi ahaanba ku fashilmay dagaalkii lagula jiray mujaahidiinta al-shabaaba sidoo kale waxay siyaasiyiintu mucaaradku ka dhawaajiyeen in murtad gurguurta uu dalka u horseeday burbur dhaqaale iyo xaalad bini'aadinimo oo ka dhalatay ay yidhaahdeen musuq maasuq baasan barakacinta danyarta iyo xaraashka hantida caamka ah kooxda villa soomaaliya ayay sidoo kale ku eedeeyeen cadaadis iyo fuquuq ka dhan ah shacabka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha iyo weliba ganacsatada ay duruuftu khasabtay in hantidoodii ay ula qaxaan dalalka shisheeye mucaaradku waxay isku raaceen in marnaba aanay aqbalin wax muddo kororsi ah iyo wax kabeddelka uu gurguurta ku sameeyey dastuurgaaleedka ridada soomaaliya taasoo ay sheegeen inay abuuraysa xasiloolin darro siyaasadeed iyo qallaaso amni waxaa kale oo bayaanka oo ka kooban toddobiyo toban qodob lagu sheegay in muddo hal bil ah oo ku eg labaatanka bisha soo socoto jaanis ahaan loo siiyey murtada gurguurte haddii warrabo ayaa layidhi in mucaaradka uu kala xaajoodo doorasho hesiis lagu yahay oo wakhtigeeda ku qabsoontaa war murtiyeedka waxaa lagu caddeeyey in haddii gurguurtu uu beerdareeyo jaaniskaasi baaqyadaasina dhagaha ka furaysto oo si toos ah mucaaradka u gudageli doono sidii loo qaban lahaa doorasho lagu dhisi doono xukuumad cusub oo majaraha u qabata villa soomaaliya shirkan ayaa ku soo aadaya xilli kooxda ridada dardar xooggan gelisay doorasho ku sheegtaan ay ka abaabulaysa magaalada muqdisho islamarkaana ay ku sufaysay cibaado la mid ah salaada oo kale sida uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhawaajiyey murtad fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda gurgurte doorashaa la gelayaa maalinka khamiista safafku way dheeraanayaan ha la dulqaato qorraxdu way kululaan kartaa waad ku cibaadaysanaysaa codkaada adoo salaad u taagan oo kale waaye u dulqaata adoo taraawiixda tukanaya oo kale weeye marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo hormuudka u yihiin maamul goboleedyada gaararaacida ah ee puntland iyo jubbaland jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta saddexaad muuqaale lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkay naasir maxmed waa qaybtii saddexaad muuqaallo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah kuwaasi oo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan qaar ka mid ah maxaabiista qaramada midoobee ee ku jira gacanta mujaahidiinta muuqaalkaani oo shalay gelinkii dambe la baahiyey ayaa lagu soo bandhigayaa fariin ka socota maxbuus kanyaati ah oo lagu magacaabo ambaros kimiti oo qayb ka ahaa koox ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobe oo ku dhacay gacanta mujaahidiinta bishii janawari maxbuuskaani ayaa ahaa dhakhtar howlaha caafimaadka u qaabilsanaa cadowga wuxuuna ka sheekeynayaa sidii ay ugu dhaceen gacanta mujaahidiinta isagoona ka dhawaajiyey in la dayacay oo aan dib loo soo raadin tan iyo markii uu gacan galay
waxaan ahay ambros kimiti oo ah dhakhtar kenyaan ah oo la shaqeeya howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan fariiqa qaabilsan daadguraynta dhaawacyada waxaan la hadlayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres madaxweynaha kenya william ruuto iyo guud ahaan shacabka reer kenya horey waxaan qaramada midoobay kala soo shaqeeyey maali haddana waxaan kala shaqeeyaa soomaaliya anigoo ah xubin ka tirsan kooxda qaabilsan gurmadka caafimaad ee deg dega waxaan maanta idinla hadlayaa anigoo ah maxbuus gacanta ugu jira al-shabaab aniga iyo weliba kooxdii aan la shaqaynayey ee qaabilsanaa daadguraynta caafimaadka in ka badan hal sano iyo bar diyaaraddii aynu la soconay ee helikobtarka ahayd ayaa tobankii bishii janawari labada kun afar iyo labaatankii ku burburtay deegaanada al-shabaab xilli aan ku guda jirnay howlo daadgurayn ah kadib markii ay burburtay diyaaraddii aan wadanay waxaan la xidhiirnay qaramada midoobay laakiin nasiib darro ma jirin cid gorgortan ka gashay sii deynteenna ama dalbatay inaan xorriyaddeenna dib u helno waxaan dareennay in nala dayacay waxaan sidoo kale dareennay in qaramada midoobay ay garabkeenna ka baxday oo aysan jirin wax tallaabo ah oo ay u qaaday xaqiijinta sii deynteenna ama xitaa ay ku khafiifinayso dhibaatada aan wajahayno waxaan aaminsanaa inaan u shaqaynaynay qadiyad wanaagsan oo aan ku caawinaynay bini'aadanimada laakiin qaramada midoobay iyada ayaa garabkeenna ka baxday
maxbuuskaani kenyaanka ah ayaa ugu dambayntii baaq codsi ah u diray qaramada midoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dalkiisa kenya william ruuto xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres waxaan leeyahay waxaa halkan noo soo diray u n-ka si aan u bixinno gurmad caafimaad oo qayb ka ah taageeradiinna bani'aadannimo maantase annaga ayaa baahi weyn u qabna taageeradiinna iyo caawinaaddiinna qaramada midoobay waajib ayaa ka saaran inay xaqiijiso soo furashada shaqaalaheeda iyo qandaraaslayaasheeda nolosha lagu qabtay iyagoo gudanaya howlihii loo igmaday xog haye waxaan kugu boorinayaa inaad soo faragelisid kiiskeenna adigoo ku hadlaya magaceenna sidoo kalena aad ka shaqaysaa sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan sidoo kale codsigan deg dega ah u dirayaa madaxweynahayga william ruuto madaxweyne fadlan adigoo isticmaalaya saamayntaada ka shaqay sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn igu soo celi gurigayga halkaas oo aan ku heli karo daryeel caafimaad sidoo kalena aan mar kale kula midoobi karo qoyskayga dadaalkaagu wax weyn ayuu ka beddeli doonaa kiiskeenna ugu dambayntii waxaan la hadlayaa dadka reer kenya dadkaygow maanta waxaan taageeradiinnu ugu baahanahay si ka badan sidii hore waxaan halkan u imid inaan bixiyo taageero caafimaad oo qayb ka ah kaalmada bani'aadannimo ee qaramada midoobay fadlan hana ilaawina oo noo hadla run ahaantii codkiinnu waa mid muhiim ah oo nagu caawin kara inaan ka baxno halkan sida ugu dhaqsiyaha badan
fariinta uu dirayo maxbuuskan kenyaanka ah ayaa ah qaybta saddexaad muuqaallo ay baahisay kataayib al ikhbaariyah kuwaasi oo lagu soo bandhigay fariimo ay dirayeen maxaabiista qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta jazaaka allaahu khayran walaalka yaasir maamulka saliibiga ee trump ayaa dowladda xabashida ethoobiya ka codsaday inay ku biirto ciidanka ay qorsheynayaan inay geeyaan marinka khaza walaalkee nuur cali warsame awishiib ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo dowladda salibiyadda maraykanka oo weli wada qorshaha dhagaraysan ee ay doonayso inay ciidamo calooshad ushaqaystayaal ah ku geyso marinka khaza ayaa xiriir la soo samaysay dowladda xabashada etoobiya wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka gaalka lagu magacaabo marco rubio ayaa toddobaadkii hore xiriir uu la soo sameeyey ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya gaal abiy axmed oo ku weydiistay in ciidamo uu ku biiriyo waxay ugu yeeraan ciidamada ammaanka caalamiga ah ee maraykanku qorshaynayo inuu geeyo marinka khaza xogtan waxaa baahiyey wargeyska yuhuudda ee the time of israa'iil isaga oo soo xiganaya laba diblomaasi oo reer galbeed ah kuwaas oo xogogaal u ah xiriirka labada dhinac dhex maray wargeyska yuhuuddu leedahay ma uusan sheegin haddii uu jiro jawaab uu bixiyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya oo ku aadan dalabka uga yimid maamulka trump ee ciidamadiisa qaybta looga dhigayo oo murtasaqada la doonayo in la geeyo marinka khaza waxay tani qayb ka tahay qorshaha trump ee ku aadan marinka khaza kaasi oo ku baaqaya in la dhiso ciidan caalami ah oo ay ku sheegeen inay ugu talagaleen inay kormeerayaan marxaladda kala guurka iyo dib u dhiska marinka khaza warbixin uu toddobaadkii hore daabacay wargeyska wall street journal oo soo xiganaya saraakiil ayaa lagu sheegay in maamulka trump doonayo inuu qorto ciidamo caalami ah oo ka kooban ilaa iyo toban kun oo askari kuwaas oo uu hogaamin doono jenaraal ameerikaan ah si dagaalka kadib ula wareegaan ammaanka marinka khaza balse waxay saraakiishu sheegeen in maamulka trump uu waayay hal dal oo ka soo jawaaba dalabkiisa sababo ku aadan cabsi ay ka qabaan kooxaha wax iska caabinta falastiin ee ka howlgala marinka khaza wargeyska ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay si rasmi ah dalabkeedan ugu gudbisay ilaa iyo toddobaatan dowladood balse sagaal iyo toban dal oo keliya ayaa muujiyey rabitaankooda ah in ay kaga qayb qaataan kaalmooyin kale oo ay ka mid yihiin qalabka iyo gaadiidka jazaaka allahu khayran walaalka abushiba faahfaahinad dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyo howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar dhabagala u dhigeen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalayay agaarka deegaanka laanta buure ee wilaayada shabeellada hoose waxaana allah fadligiisa kamiinkaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiina waxaana lagu dhaawacay toddoba askari oo isla murtadiinta ah wilaaya islaamiga ee gada ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo had mid heerkeedu sarreeyey laguna soo gebagabaynayay dowro socotay muddo bil ah loona qabtay ciidanka xisbada dowladaas oo magaceedu yahay cabdulaahi ibnu cabbaas ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga heegado waxaana munaasabada ka soo qaybgalay culimo u diin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ugaasyo nabadoonno iyo waxgaradka degmada ceelcadde ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimodiinka soomaaliyeed isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad tawciya xasanulbanna raxmatullaahi calayhi baa wuxuu dhihi jiray dowladnimadu qalbigiinna ka dhisa aqiimuu dowlat alislaami fii quluubikum dowladda islaamka qalbigaada horta waa inay ku dhisantahay taaganta markii qalbigaada ku dhisanto ayaa tuqan fil ard arlada ilaahayna lagaaga oogayaa xilka marka aada hayso haddaad maaragtay maxaan ku raha mujtamacaad xukumaysa rishwo kaga qaadato waa hadiyad hadiyaddii lafteedaa rishwo ah baad taa iyada ku qaadato makhshuush baa tahay ummaddii muslimkaad khiyaantay ee xilka kuu dhiibtay waa khiyaantay ummaddii laguu dhiibayna waa khiyaantay ilaahayna subxaana wa tacaala diintiisii waa ka been sheegtay inaad khiyaanto ama ka rishwo qaadato ama maaragtay maxaan ku raha magac islaamka wax ku cunto waa masale lagu weydiinayo oo qiyaamo ku horta intay socotay munaasabada dowladda lagu soo gebagabeynayay ayaa waxaa halkaasi bandhiga cilmiyeed heer sare ah ka jeediyey ardaydii dowladda loo qabtay laysa alqariibu qariiba ashaami walyamani ina alqariiba qariibu laxdi waalkafani ina alqariiba lahu xaqun liqurbatihi cala almuqiimiina fi lawqani سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان هم الذين أغلسوا في ناجهم متجرعين بجرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان وهم الذين ملا إلههم قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن زيادة المر في الدنيا نقصان وربحه غير محل الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدهر عمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال
intaasi kadib waxaa madasha munaasabadda ka hadlay ugaase iyo nabadoonno ay ka mid yihiin ugaas cabdulaahi macalin haaruun nabadoon cali macalin aadan cali xiish iyo nabadoon maxamed nuur xirsi iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan ereygan xisbada erey qiimo badan weeye xisbo waa dhakhtar ama waa daaci ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar macruufka ummadda inay u sheegaan munkarkana ay zuuliyaan bulshada ay baraarujiyaan wacyiga lagu jira tareenka la saaran yahay ummaddu inay tahay ummatu jihaad inay tahay inay ummadda baraarujiyaan waxyaabaha jahliga iyo qabaliyada ka baraarujiyaan waa shaqada loo idmaday weeye shaqadaa laydin dhibmaday ilaahay ha idin fududeeyo nin kastow amnina waa tahay dacwina waa tahay gacanna dacwada ku wad gacanna amnigana ku hay kulli dhammaantanna algaari aan wada saarannahay aan wada dadaalna haddaan annagu odayaasha nahay waan ku kabannahay dadka muslimiinta ah oo shacabka ah oo dowladda loo yahay wuxuu rabaa in loo dhimriyo wuxuu rabaa hoggaan sax ah oo nasteexa leh oo macaan oo xaqiiqo ah oo toosan in lagu hoggaamiyuu rabaa kiisa khaldan in la toosiyuu rabaa kiisa wanaagsan in la ayiduu rabaa wax gudahooda in la ogaaday rabaan in loo dhimriyey rabaan adinkaa shaqadaas ilaahay idinku itixaamay annagana odayaal baan idinkugu nahay iyo mas-uuliyiin waa idinku soo dhowaynaynaa waa idinkula shaqaynaynaa waa idinku garab taagannahay gabagabada xafladda waxaa ka hadlay waaliga walaayadda islaamiga hegedo isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranna kala duwan waxaa tihiin marka rag mas-uuliyiin ah oo deegaana lagu aamunay iyo ummad lagu aaminay baa tihiin waxaa la rabaa marka in la itqaaniyo acmaashii laisu dhiibay tii ilaahay subxaanahu wa tacaala na saaray iyo tii adduunka intaba itqaana loo baahanya in la itqaaniyo qodobka saddexaad ee aan u dardaarmay walaalaha waxay tahay walaalayaal maadaama aanu nahay rag mujaahidiin ah haddana mas-uuliyiin ah oo deegaanno aad iyo aad u kala fog aanu maanta taladooda tawalinayno in nalaka helo xusnul khuluq dabeecad wanaagsan yacnii waxaan dhex joogno waa ummad ummaddaasaan la rabaa in wax laga beddelo
dowradan loo soo gebagabeeyey ciidanka xisbada magaceeduna yahay cabdulaahi ibnu cabbaas ayaa qayb ka ah dadaalka u wado maktabka xisbada ee walaayada islaamiga heegado jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam munaasabad lagu maamuusiyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ewla saamiga ee galgaduud walaalkeen cabdulxiin sheekh cali warbixintaasi ku cibaadaysanaya يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
xaflad lagu maamusay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka iyo kuwo kale oo bartay akhrista iyo qoraalka ayaa xaflad heer saraah loogu qabtay hoolka xafladaha madarasada mucaad binu jabal oo ka mid ah madaarista qur'aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ardayda madarasatu mucaad binu jabal waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya aqoontii ay ka barteen madarasada intii ay ku guda jireen waxbarashadooda oo isugu jirta barashada qur'aanka kariimka iyo alkitaaba walqara'ah munaasabada lagu maamusay ardada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada galhareeri culimo maclimiin nuqabo ugaaska beesha muransade ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada galhareeri ardada waxay bandhig loo riyaaqay ku soo bandhigeen goobta ay ka socotay munaasabadda ضيوفنا الكرام أنجم الشهامة والتمام من الوالدين السعداء والمعلمين الشرفاء والعلماء الفضلاء استلموا مني تحية سامية من صميم فؤادي صادرة مجلبة للمودة ومنفية للعداوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أيها الأحباب مرحبا بكم بمدرسة معاذ بن جبل منبع الخير ومصدر النور مرحبا بمدرسة كأنوار تشرق المدلهم بلا امتيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك الكريم اسمي عبد العزيز عبد الفتاح وأنت اسمي جابر بخار وكيف حالك حالي سعيد جدا والحمد لله رقي هل تسمح لي أن أسألك أسئلة تدور في ذهني أقي سلني ما شئت أقي مصموم مدرستك اسم مدرستي معاذ الجبل أقي ماذا تعلمت فيها تت- تعلمت القراءة والكتابة والصلاة وكيفيتها كم مدة تعلمت القراءة والكتابة والصلاة وكيفيتها خمسة أشهر بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موارد العروف سبعة عشر على الذي يختار من اختبر فالف الجوف واختار حروف مد لله وإذ تنتهي ثم لأقصى الحلق أنسناه ثم لوصله فعين حاو أذناه غين غاو والقاف وأقصى اللسان فوق ثم الكاف من ربك ربي الله من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك ديني الإسلام ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما عمود الدين عمود الدين الصلاة ماذا نقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا ماذا نقول قبل الوضوء بسم الله أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa u mahadceliyey dhammaan martisharafta ka soo qayb gashay wuxuuna si gaar ah ula dardaarmay waalidiinta iyo macallimiinta ilaahay baan u mahadcelinaynaa alla subxaanahu watacaala meeshaan suukaana keenay lagu weynaynaya qur'aanka kalaamka ilaahay lagu sharfayo maaragta ardada ka qalin jebisay iyo kuwa maaragtay labada qaybood oo wana ay kitaaba walqiraa'a ay ka qalin jebsheen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo madarasada mucaad binu jabalna waxaan ilaahay uga baryaynaa midii laga aflaxa in ilaahay ka dhigo macalinkana alla ha noo xifdiyo alla ha noo barakeeyo waalidiinta kusoo dadaashay oo ayaguna ardadaa saas usoo tarbiyeeyey ayagana waxaan leenahay ajri xasanaad alla ha idi siiyo in ilaahay kuwa ku xiran naga dhigo kuwa qiyaamaha loogu shafeecana alla ha naga dhigo xagga tacdiiminta iyo tarbiyada iyo weyneynta iyo kuwa dhaqanka shareecada islaamka way badneed hadda aadaan runtii ah, dugsida ay usoo tarayaan oo waalidiinta iyo macallimiintu ay arrintaas ay u dardar gelinayaan sidoo kale waxaa tixgab ayaa ka tiriyey madasha abwaantaaku macallin ciise bismillaahi waa inaan barqadan galay bilaabaye waa inaan bulshada booriyoon baqu dira guude waa inaan jihaad ku bandhiga baqiga ahaye waa inaan jihaadka u bandhigaa baaqiga ahaaye
madarasatu mucaad binu jabal sannad weliba waxay soo saartaa arday baratay qur'aanka kariimka iyo mutuunta kala duwan وإلى الجنان بسلم تدعون يا أهل الكتاب تقدموا للجنان guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageliy oo anugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al-andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak